dadka degan degmada buula burde ee gobolka hiiraan ee dalka soomaaliya ayaa maanta sameeyey dibadbaxyo ay uga cabanayaan sicir bararka raashinka iyo goodoonka ay degmadaasi ku jirto shantii bilood ee lasoo dhaafay kadib markii ururka al-shabaab laga qabsaday ciidamada dowladda ee buula burde ku sugan ayaa iyaguna dibadbaxa ka qeyb galay sida lagu soo waramayo iyagoo iyaguna ka cabanaya mushahar la-aan haysata haddaba dibadbaxyadan siday u dhaceen ayaa waryaheena maxamed colaad wuxuu ka waraystay cali cumar qansaweyne oo ka mid a odayaasha buula burde dibadbaxyadu waxay ka bilaabatay horta markii horeeto askar ka cabanayso mushaarlaan ka cabanaysay ka bilaabatay dibadeedna waxay isku rogtay dad adugu mataqaanaa toddoba sano cabursanaay oo wax adeeg dowladeeda iyo adugu mataqaana arrimo samafal iyo ogaal midna aan hayno aada u cabursanaay oo dhibaata ku dhaganeed dadkaasaas isrogay ayagoo markaas ka tirsanayo dowladda jidfuray ka sugayeen iyo adugu mataqaanaa ogaal kaley ka sugayeen dhibaatooyin badan oo iskaaliyey oy jiraan weliba dad dhintay oo badan oo jiraan waxyaabahaas ayaa keenay mudaaharaadka dadkiibaa kacay mar allaala markii askartaas ay meesha soo martay oy wareegtay dadkiibaa kacay magaaladii oo dhan aa isla kacda magarata qaabka dibadbaxa u dhacay ma wuxuu ahaa mid nabadeed mise rabshada ka dhashay maya wax rabshadahu ma jirin dibadbaxa nabadeed oo ahaay wadooyinka xiran oo ahaay adeegyada samfalka oo caafimaadka oo adugu mataqaana waxbarashada oo adugu mataqaanaa wax allaale wixii biniaadanka adeegiisa la xiriiro oo dhan oon lahayn afarta koonana magaaladu ka xiran tahay dhibaatadaasay dadweynuhu la la dilaaceen ma garat marka dadka dibadbaxa sameynayey ee magaalada marayay waxay ku cataabayeen baa laleeyahay oo hadaladooda ka mid ahaa inay door bidayaan xaaladan hadda ay galeen xaaladii ka horreysay ay ku jireen ee maamulkii kooxda al-shabaab meesha ay ka tilinaysa inay door bidayaan ayaa qaarkood ku hadaaqayeen baa la leeyahay ma jirta arrintaa
war ninku haddii ay dhibaata qabato wax allaale wuxuu sheegayaba waxa laga yaabaa inay miisaanku ka dhumo dadka dhibaatadaa ka badatay hadda ammaan waa haystaan oo magaalada ammaan fiican ay ku haystaan laakiin wax adeeg bini aadan ahaan jirin oo wax soo gala iyo wax ka baxa midna ma jiraan dadka aad ba u yaaban yahay arrin bini aadana ku dhegan ma garatay wa waa gartay marka haddiiba isbedel u dhacayo isbedel noocee ayaa door bidi lahaydeen haddaad tihiin dadka magaalada buula burdo degan waxay tilmaamayaan wadooyinka in la furo oo afarta koono wadooyinka laga furo dadku isku wareego oo nin walba beertiisii tago oo xoolihiisii tago oo dadka eheladiisa u tago oo soo salaamo oo wax allaala wixii adugu mataqaana adeegahoo dal iyo dibad ka yimaada ay isku furnaadaan saas waa waxay raadinayaan ujeedada qabtaa waa saas ma garan waxaa la leeyahay dadkii badankood magaalada way ka carareen oo goobo kale iyo magaalooyin kale ay u qaxeen marka tirada dadka jooga magaalada buula burdee weli ku harsanay dhibaatada ay haysato intee la eg tahay warnayahaw dadku kala bar way baxeen weliba inta joogtaa hadda badan baan ku leeyahay laakiin aad bay u tabaaleysan yihiin wadadana meel laga soo gelayo amay ka baxayaan amay ku adeegayaan ku adeeganayaan ma jirto wa wa waa gartay hadalkaagii horreeyey waxaa ku jiray in dad ay u dhinteen dhibaatooyinkan imise qofood baa ku dhimatay ilaayi inta ay goodoonkan gashay warniya haw tirada horta lama xaqiiji karo laakiin waxaan kuu sheegayaa maalin walba dad baa loo gurmanayaa oo ninki nin walba laleeyahay war maxaad heli kartaa dad baa dhimanayo dad baa dhimanayo ay ka caddahay maxaad heli kartaa guryaha gacantaa laysla dhex maraya war yaa dhintay yeey hadda adugu mataqaanaa ee ka dhadhowdahay dhibaato aada u culus oo dhibaato bini aadana meesha ka socoto tusaale ahaan qiimaha shantan bilood ee magaalada ay go-doonka ku jirtay oo dowladda ciidamada dowladdana ay joogeen iyo kuwa midooda africa shabaabna ay jeedkii ka xireen shantaa bilood qiimaha beriiska imise ayuu gaaray hadda ka horena imisuu ahaa tusaale ahaan kiiladii beriiska ah waxa waaye qm qiimaha beriis qiimaha beriiska koombada beriiska waxay joogtay sideed kun bay joogtay haddana lix iyo toban bay maraysaa loorkuna wuxuu marayay markaas lix boqol buu marayay haddana adugu mataqaana malyan iyo saddex boqol halkaasuu marayaa ma garata raashinkaa yar ee la heli karayo ee weli magaalada ku dhex jiraa ee dukaamada intaa ka gaaray xagee xagguu kasoo galaa magaalada warniyahaw hadda helitaankaaba laysku haystaaho waxaan ku leeyahay balka iyo badarka iyo raashinka midnaba hadda wax sooma galaan oo dagaalkan iyo dhibaatadan iyo caburkaan iyo boodidagaal waxaa keenay waxlaan baa keentay oo haddana maalmahaanaan kasoo baxayna wax helitaankaan ma jirin ma garat